waatahay dhegeystayaal raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ah ayaad nagala socotaan meel kastoo joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal markan ah waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee macluumaadyada qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho meelo ka mida iyo rasaas weli la maqlayo waxaa hadda khadka telefoonka magaalada muqdisho si toosa ugu jira waryaheena sugaal macalin maxamuud oo ku sugan goobaha ay wax ka dhaceen sugaal haddaad i maqlayso xaggee wax ka dhaceen sidayse wax u dhaceen
waa mahadsan tahay war caddeeye abaara halkii saaca habeennimo ayaa qarax weyn laga wada maqlay agagaarka madaxtooyada soomaaliya waxa uu qaraxa koowaad ka dhacay halkii la oran jiray iskaashatada gaadiidleyda gobolka banaadir haddana fadhi u ah wasaaradda maaliyadda hooyooyinka ka sokeysa xil iyo hooyooyinka udhexaysa qaraxa waxau ahaa qarax gaari walxaxa lagu soo xiray oo weliba aada u buuxay waxaa qaraxa koowaad oo sababsaday in ay dumaan guud ahaan goobihii ka agdhowaa laamiga sida darbiyadii maxaa layidhahdaa halkii la oran jiray exfiore kasoo horjeedkii s y l ilaa mo goolada kaleeto s y l ka leexata ee aada dhanka iyo xamarweyne u leexata waa ay wada dulmeen guud ahaan halka dhismooyinkii ku yaalay qarax labaad ayaa soddon daqiiqa kadib waxa uu asiguna ka dhacay baar fadxi iyo halka la yidhaahdo beerta nabadda dhexdooda baabuur yaalay meel cidlah ayaa qarxay mar labaad khasaaraha labada gaari waxaa aada u khasaaro badan qaraxa koowaad waxaa goobta yaalla weli oo ay ambalaasyadu hadda daabulayaan meydadka oo derbiyadii ay ku wada dumeen guryo badanoo dumay ayaa hadda oo holaya hadda waxaa duminaya dumisyada gobolka banaadir waxaa sidoo kale daadguraynaya dadka intiiba dhaawac iyo dhimashaba ambalaasyada oo iyagu isla markii goobta soo gaari waayey xabado goobta ka socday awgeed iska horimaadyo ayaa jiray ciidamada amnigu waxay ka hortageen maleeshiyaad kale oo qaraxyo ay ku xiran yihiin oo qaarkood ilaa hadda goobta ay yaalaan ayagoo qaraxyadii ku xiran yihiin waxaa la dilay dhowr tiro oo asaas lamid oo qaraxyo ku xiran yihiin qaraxyadu markii ay dhaceen kadib oo iyaguna rabay in ay goobaha kaleeto goobtaha qaraxyadu ka dhaceen ka agdhow inay galaan rabay ayay ciidamadu ka hortageen inay dilaan guud ahaan hadda goobaha qaraxyadu ka dhaceen amniga guud waxaa la wareegay hay-adaha amniga dowladda soomaaliya waayahay sugaal adoo aada u mahadsan runtii dadku weli waxaysan si fiican u fahmin gaariga ama gawaarida qaraxday ma gawaari socotayba ma baakin yiilayba ama meel lagu baakimay targetkooda muxuuse ahaa meeshaas hadda aad tilmaamayso waa meelaan dad badan joogin maxaa la yidhaahdaa sababta meeshaas maxaa lagu qeexay waraadeeyo horta qaraxa koobaad wuxuu ahaa mid marka dadku ay ku baraarugeen lama ogaan karo gaarigu mid socday iyo mid maxaa la yidhaahdaa markaa meesha yaalay mid uu yahayba waxa uu ahaa keliya gaariga horeeto qaraxiisa ayaa waxa oo meelihii dadkii ka agdhoway oo dhan way wada dhinteen waxaa wada dumay mukiinkii lama ogaan kara kan koowaad waxa uu ahaa socod iyo istaagid intaba midda uu ku jiray laakiin kan labaad waxa uu ahaa gaari ku baakiman halka la yidhaahdo bar mono ama
mono ayaa meeshaas uu yaalay ku baakinaa banaankeeda dhanka meel ka jirta barxadda udhaxaysa beerta nabadda meesha la yidhaahdo hadda dadku ay isugu yimaadaan oo aada u bulsho badan goobta baabuurka yaalay ayaa ahaa mid baakiman oo meesha yaalay laakiin baabuurka koowaad lama ilaa hadda ma aanan helin qof iga warbixisa in uu ahaa gaari markaa socda oo nafsihaliga uu ku jiro iyo mid ahaa mid meesha lagu sii baakimay laakiin waxa uu ahaa gaari
ilaa haddailaa hadda sugaal maxaa khasaaraa ilaa hadda maxaa indhahaaga ku aragtay oo dad dhintay ah wallaahi ilaa hadda dadka ma saamixin in guryaha dumay ka horjeeda goobta qaxooyo qaraxa koobaad uu ka dhacay dad dhismooyinkii dumay hoostooda midad badana ku jira oo qaarkood adig ilaa sideed qof indhahaygu way qabteen oo laamiga bartasa yaala dhismooyinka hoostooda waxaa ku jira meydad dhaawacyaduna tiraba ma lahayn intii aan arkay ilaa afar iyo labaatan qof oo qaraxu oo ilaa wadada albaabka madaxtooyada uu ugu tegay dhaawacyadu ay ugu tageen waa waa waa ambalaasyadiyaa daabulay laakiin meydadku ilaa hadda waxa aan arkay sideed qof waaye dhismooyinka dhulka yaalla ee dumay hoostoodana dad badanaa ku jira qaarkood dadku way holcayaan oo qaraxa ayaa waxaa kiimikada ku xirneyd a markaas ahayd mid maxaa la yidhaahdaa aan la saadaalin oo qaraxa sababihiisii ayaa dadku meydkoodu isku wada bedelay muuqaaladiisa waxaa war caddeeya oo xusid mudan qaraxa gaariga halka udhaxaysa s y l iyo iskaashatada gaadiidleyda gobolka banaadir halka wadada u leexata baar muno ama hotel muno u leexata laamiga guud ahaan wood go-ay dhulka ayuu la go-ay qaraxa awoodiisa ama xooggiisa awgeed marka waxaa taas ka dareemi kartaa in qaraxu uu ahaa mid aad u weyn oo gelgelay guud ahaan nawaaxiga goobta uu ka dhacay qaraxu
waa yahay sugaal dhinaca kale maxay tahay rasaasta dhacaysa maxay ahayd marka labadan gaari midna waa baakinaa midka kalena lama oge ilaa hadda laakiin rasaastu maxay ahayd dhacaysay
rasaastu ciidamadii amniga ugu horreeyey ee goobta qaraxu ka dhacay gaaray waxay ka hortageen maleeshiyaad qaraxyadu marka ay dhacaan doonayay in ay galaan sida ay ii xaqiijiyeen ciidamada amnigu halka la yidhaahdo hotel s y l oo goobta qaraxa uu ka dhacay ka agdow laba nin oo nafsihalagayaal ah waa la toogtay wax ilaa hadda dad isqarxiyo ma jiraan labadaas la toogtay waxay wateen oo ku hubeysnaayeen qoryo ak forty sevena ah labadoodiiba qoryihii waa lagu toogtay iska horimaadka ugu horreeyey halkaasuu ka dhacay oo qaraxyadu markii qaraxa koobaad uu dhacay ayay doonayeen in ay uga faa'iidaystaan intii buuqa uu jiro in ay galaan goobaha dawladda ee ka agdhow goobaha qaraxyadu ka dhaceen waaya hadda xaaladdu waa sidee goobtaad ku sugan tahay jawgeedu hadda waa sidee maxaa soconayase hadda hadda ciidamada amniga la wareegay guud ahaan goobihii qaraxyadu ka dhaceen ammaankooda dadka ayaa laga celinayaa goobaha qaraxyadu ka dhaceen meydadkiyaa la daabulayaa dhaawacyadiyaa la qaadayaa waxaa sidoo kaleeto baaritaano lagu samaynayaa gawaari goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen agagaarahooda yaalay oo qaarkood meydad ay ku dhex jiraan oo la isleeyahay qaraxyo kale amay sababaan waa waayo hadda qaraxa labaad wuxuu ahaa gaari meel ku baajiman oo aan laga warqabin waxa qaraxay marka saa daraaddeed ayaa hadda baaritaanada lagula dhaqaaqay gaadiidka guud ahaan goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen ag yaalla ambalaasyada ayaa loo fasaxay si ay u qaadaan meedadka iyo dhaawacyada goobaha qaraxyadu ka dhaceen ka agdhow marka hadda ammaanka waa waa ciidamada isku dagaamay wadooyinka oo dhan oo xiray marka waxaa la baarayaa waxaa la daadguraynayaa meedadka iyo dhaawacyada haddana xaaladdu deganaanay kusoo noqotay wax habada iyo iskahorimaada ma jiraan waana la toogtay labadii nin ee meesha doonaysay in ay qaraxyo kale geystaan oo ay isqarxiyaan waayahay sugaal adoo mahadsan dhinaca kale weerarka meesha marka aan ka hadalno gaadiidka ama gaariga la baakimay agagaarka maqaayicida muna ama beerta nabadda eryadeeda baabuurka la baakimay isagu maxaa khasaaraha u dhaliyey waxa uu dhaliyey guud ahaan baar fadxi oo hotel muna kusoo dhowaa wuu dumay guud ahaan meydadka waxaan arkayey wixii eriyada ka ag dhowaa ilaa saddex qofaa meeshaa ku dhimatay oo sababay dhimashada laakiin dhismaha oo dunsan lama ogaan karo waxa ku hoos jira dadka waa waa baarku wuxuu ahaa baar marka qaraxa koobaad dadku ay uga wada carareen inta badan ilaa waxaa laga wada baxay oo ay qaraxyadu saameyntooda aad ka arkaysaa ilaa halka la yidhaahdo dhismihii maxaa la yidhaahdaa carwadii carwada weyn ee dawladda iyo xamarweyne ayuu ilaa khasaaruhu gaarsiisan yahay qaraxyada gaadiidka ku xirnaa weynankooda ama raaxadda ay la ekaayeen oo oo aad arkaysaa dhismooyinkii guud ahaan ka ag dhowaa nawaaxiyadan oo dhan in ay wada dumeen marka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca lama qiyaasi karayo oo weli ilaa hadda hay-adaha hadda ku howlan baaritaanaduna kama aysan warbixin inta ay maxaa la yidhaahda la eg tahay dhimashada iyo dhaawacu laakiin khasaaruhu guud ahaan wadadiina way waa waa waa waa go-day oo laamigii oo dhan waa waa waa go-ay oo dhulkuu gooyey Waayahay.
dhismooyinkay way wada dumeen waayahay aad baad umahadsan tahay waryaheena sugaal macalin maxamuud oo khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo ku sugan eryada ay caawa qaraxyadu ka dhaceen oo ah sida waryaheena uu sheegayo inta u dhaxaysa eh, hotelka s y l la yidhaahdo iyo eh, eh, inta u dhaxaysa aan idhaahdee en, ex fiore inta u dhaxaysa oo eh, gaadiid halkaas eh, ku sugnaa uu qarax weyn ka dhacay halkaasna sida waryahana uu sheegayo dhismaha ama dhismooyinkii ku yiila uu aad eh, burbur xoogle u geystay dad badanna ay halkaa ku dhintay runtii kuwo kalena dhaawaciyo ay ka soo gaareen ilaa hadda waryahanana wuxuu noo xaqiijiyey in eh, ku dhowaad toban qofood ay halkaas eh, eh, ku dhinteen oo uu arkay eh, meydka dadkaas eh, halkaa eh, eh, ku dhowaad ama in ka badan eh, labaatan qofoodna dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen eh, markii labadaas qarax oo midka kalena uu ka dhacay agaarka maqaaxida muna eh, ama eh, afaafka hore ee eh, beerta nabadda la yidhaahdo eh, isna uu eh, khasaaro kala sababo oo ilaa saddex qofood ay ku dhinteen eh, tiro kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen laakiin ilaa hadda lama ogaan karo khasaaraha rasmiga ah inta uu la eg yahay maadaama waryahan uu leeyahay eh, eh, dhismooyinka qaarkood ama gidaarada qaarkood oo soo dumay darteed lama ogaan karo cidda ku hoos jirta iyo eh, xaaladooda sida ay tahay Eh, sidaa darteedna eh, khasaaraha intaas wuu ka badan karaa wuuna ka yaraan karaa laakiin ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in eh, uu bogsiiyo eh, dadkii waxyeeladu halkaa ka soo gaadhay kuwa dhintayna ilaahay uu jannadii firdowsa ka waraabiyo waxaan rajaynaynaa dhegeystayaasha radio muqdisho inaan macluumaadyada wixii soo kordha hadba aanu eh, si toosa ugu soo gudbin doono eh, islamarkaana ay la socon doonaan hadduu aaba idmo eh, markanse waxaan eh, ku duwayaa farsamayaqaanka si uu eh, noogu sii wado jadwalkii kale ee idaacadda
dulliya gaajiyo diinta islaamku dandaraa waddankoo kala daalabada waa tahay dhegeystayaal weli barnaamijkan eh, gaarka ah ayaan ku guda jirnaa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imanayaa Eh, markan waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira afhayeenka maamulka gobolka banaadir afhayeene may maqlaysaa
cadaey haddan ku maqlayaa haye eh, sidee wax u dhaceen bal eh, goobihii wax ka dhaceenna waad eh, maaragtay tagteen eh, maamulkii gobolka banaadir bal maxaa eh, soconaya
Eh, waa mahadsan tahay inkastoo aanan weli xaqaa'iqa warka aanan kufin karin oo ay weli howlgalku uu socdo
Mhm.
oo wax hadda xabada aysan dhacaynin laakiin ciidamadu weli ay ay ay ay habaynayaan ay kilergaraynayaan
Mhm.
Eh, laakiin uun in labadaas qarax ay dhaceen
Aha.
oo hadda wixii ku dhaawacmanaya uun istaanada la geeyey wixii dhintana la unaxariisto inta dhaawacana bogsiiyo marka weli goobtaan joognaa
waaya afhayeene Eh, wax waxaa hadda la- xogaa oo naloo sheegay in dhamaystiranna ma bixin karno waaya in gabdho laakiin xaaladdu eh, hadda waa waa degtay oo wax hadda dhibaata iyo wax ulahaysa hadda ama xabada dhacaya ama kala haba yaraatee ma jiraan Mhm.
ciidamada ammaanka oo geesiyaasha ah oo shaqada qabtay ayay kalyargaraynaya kadib aanan xogta la wadaagaynaa haddii la yaayo waaya afhayeene waxaa naloo sheegay in eh, dadka meesha ku waxyeeloobay ay ka mid yihiin gabdho goobta nadaafad ka samaynaya oo hawshaas ku guda jira ma jireen horta maamulka gobolka banaadir eh, eh, nadaafad qaybtaas eh, in eh, hawsheedu ka socotay oo haween soomaaliyeed ay shaqadaa wadeen waan maqlay laba gabar laakiin weli inay nadaafada yihiin iyo inay qolo kale yihiin intaba dee ma xaqiijin karno laakiin waa un hooyooyin soomaaliyeed Marka- Hawl nadaafada markaan- miyaa socotay?
markaan hawsha dhamayno oo heedaha ammaanku shaqadooda dhamaystaan oo annagoo aan si toosa u tagna goobta ayay ku fiican tahay warbixinta in la bixiyo Mhm.
marka aan aan aan waaya aan Waaya.
marka ilaa xaddi maa intii waayahay eh, howlgalka lasoo afmeero haddii lahay aad baad umahadsan tahay cabdifitaax cumar xalan ee afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo onlineka si toosa ugu jiray isagoo eh, ku sugan magaalada muqdisho noogana warramaya runtii eh, ilaa hadda macluumaadka hayo inkastoo uu ka cudur daartay in macluumaad eh, eh, dhammaystiran uu hayo laakiin waxaan rajaynaynaa inaan eh, eh, inta barnaamijkan gaarka aanu ku guda jirno aan dhegeystayaasha radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya aan usoo baahino macluumaadyadii ugu dambeeyey ee wararka la xiriira weerarada caawa ka dhacay meelo ka mid a magaalada muqdisho